أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kitaab al akhbaari ayaa maanta soo saartay muuqaal ku saabsan jabkii maliishaadka murtadiinta kala kulmay weeraradii mujaahidiinta ay kala hortageen dowlaadka deegaanka sabiid wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose dowladda bakistan ayaa howlgallo militari oo argoosi ah saaka kula jarmaaday qaybo ka mid ah dalka hindiya khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay roobab xooggan oo xalay ka da-ay xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in ay ku sugan yihiin xaalad halis ah islamarkaana hoggaanka dagaalka soomaaliya ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabad lagu furayey machadka khadiijatu binti khuwaylad ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe maamulka islaamiga degmada bu-aale ayaa dowlad sharci ah u qabtay ganacsatada degmadaasi munaasabad lagu soo xirayay dufcadii koowaad xalaqaad diini ah oo muddo sanad ah socday ayaa ka dhacday mid ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo tobanka dulqacada kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabil akhbaari ayaa maanta soo saartay muuqaal ku saabsan jabkii ay maleeshiyaadka murtadiinta kala kulmeen weeraradii mujaahidiinta ay kala hortageen dowlaadka deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya
filimkan oo la daawan karo muddo saddex daqiiqo ah waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa dureedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose weerarkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey ayaa ku bilaabanaya dagaal toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayaan fariisinka murtadiinta waxaana hal mar hawada isqabsanaysa rasaasta ay iswedaarsanayaan mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada دقت طوبة ولا معركة هي قدام الغمد
inta filimkan uu soconaya waxaa la daawan karaa meydadka murtadiinta oo daadsan halkii lagu dagaalamay iyo agabyadii murtadiinta ay ku seexanayeen qaadkii iyo muqaadaraadkii ay isticmaalayeen maleeshiyaadka ridada بمرتزق باغي نجد في بهوى أربكه راياتهم ناكس ودس هم العمالة أفركه في الأرض عزاه يندعس qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo ay ka mid ahaayeen qoryaha bkm iyo r b g kuwaasoo cadowga laga furtay
معركة هي قدام والغمس لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس دقت طبول المعركة زيات قدام والغمس لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس filimkan ayaa qayb ka ah aflaamta kookooban ee uu baahinaya kanaalka kataa'ib al ikhbaariya kuwaasoo lagu soo bandhigaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarada mujaahidiintu ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo lagu dhiig bixinaya murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee kusoo duulay dalkan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abu xasaan dowladda bakistan ayaa howlgallo militari oo argoosi ah saaka kula jarmaaday qaybo ka mid ah dalka hindiya sida uu ku waramayo bashiir muxidiin abu ayman xiisadda colaadeed ee u dhexaysa dalalka bakistan iyo hindiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay cirka isku sharartay kadib markii dowladda bakistan ay jawaab adag ka bixisay weeraradii isugu jiray duqeynta diyaaradaha iyo gantaalada ee hindiya ay ku soo qaaday weeraro lagu tilmaamay kuwa argoosi ayay bakistan qaaday waa berigii saaka waxayna howlgalkan militari ay ugu magacdartay buniyaanu marsuus ay ku beegsatay bartilmaameedyo la sheegay inay yihiin kuwa laga soo abaabulayay weerarada ka dhanka ah bakistan sida ay wararku tibaaxayaan bakistaan ayaa riday gantaalkeedii ay ula baxday alfatax kaasoo la sheegay inuu qayb ka yahay howlgalkan aargoosiga ah waxaana lagu garaacay bartilmaamidyo badan oo ku yaalla gudaha hindiya sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee bakistaan ayaa lagu soo waramayaa in lagu arkay hawada caasimadda hindiya ee delhi iyo meelo ka mid ah gobolka gujuraad oo uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha hindiya ciidamada bakistaan ayaa la sheegay inay burburiyeen nidaamka difaaca hawada ee s afar boqol ee hindiya ee adambuur waxaana la beegsaday ugu yaraan toddoba goobood oo hindiya ku yaalla oo ay ka mid yihiin saldhigga muhiimka ah ee baatinqaad saldhigga hawada ee odhambuur saldhigga hawada ee gujuraad saldhigga hawada ee rajastiin iyo goobta kaadinta gantaalada baraamos sida ilo amni ay xaqiijiyeen dhanka kale koronto la-aan baahsan ayaa laga soo sheegayaa inta badan dalka hindiya waxayna hoggaanka siyaasadda ee militariga bakistaan ay ka digeen in haddii hindiya ay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ay kaga jawaabayso argoosiga bakistaan in bartilmaameedyo qiimo sar leh la beegsan doono horaantii jimcihii hindiya waxay gantaalo ku dhufatay saldhigyo ay leeyihiin ciidamada cirka ee bakistaan balse dhammaan hantida ciidanka cirka bakistaan ayaanay wax khasaare ah soo gaarin sida uu sheegay afhayeen u hadla militariga bakistaan iyadoo sidoo kale bakistaan ay hore u shaacisay inay soo riday shan iyo labaatan diyaaradood oo ay leedahay hindiya maatinida waa iman khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay roobab xoogan oo xalay ka daayay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbixinta warkan waxaa hayaa cali aadan cabdulaahi cali yare magaalada muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe ilaa xalay ka da-ay roobab xoogan oo geystay khasaare isugu jira mid nafeed iyo burbur hantiyadeed muuqaalo laga soo duubay wadooyinka waaweyn ee muqdisho ayaa muujinaya biyaha roobka oo buux dhaafiyey wadooyinka muhiimka ah ee isku xira xaafadaha kala duwan ee magaalada inta la xaqiijiyey roobabkan ka da-ay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay gabar yar iyo maamo ayeeyo u ahayd kadib markii uu kusoo dumay gurigooda uu ku yaalay degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah ehelada dadka dhintay ayaa warbaahinta la hadlay meeshaan waxaa ka dhacay xalay fadar ale roobaa da-ay roobkii markuu da-ay gurigaan hooseeyey aa gurigaan ku koreeyey oo bulkeetiga iyo dhagaxa ku dhisan marka dhagaxii iyo bulkeetiga yaa soo go-ay gurigaan kaloo kusoo dhul soo duldumi wallaahi maamo iyo gabadha iyo ayay u tahay dhanka degmada wadajirna waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada iyo xoolo badan waa kuwan qaar ka mid ah dadka degmadaasi oo la hadlay warbaahinta waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan aaga garaashka muuse suudi iyo school c d meel biyogaleena u dhexaysa kumanaan shacab ah ayaa halkan ku sugan askari ka tirsan sida sidaan umalaynayno askari dowladeed uu yahay nin qori wata sidoo kale macamuus ayaa halkan horteena ku jira sidoo kale xoolon ayaa halkan ku dhintay meelaha uu roobka saameeyey waxaa ka mid ah gegada diyaaradaha muqdisho halkaas oo ay biyo buuxdhaafiyeen goobaha ugu muhiimsan garoonka sida qaybta dadka lagu baaro xarumaha shirkadaha qaybta ay dadka musaafiriinta ah ku sugtaan diyaaradaha iyo xafiisyo kale oo ku yaala garoonka dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaay eedeyn culus u jeediyeen kooxda riddada soomaaliya oo ay tilmaameen inay qaado canshuuro xaddhaaf ah oo joogto ah sidaasoo ay tahayna aysan waxba ugu qaban bulshada magaalada mahadsanida caliyare madaxii hore ee kooxdii riddada soomaaliya ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad halis ah islamarkaana hoggaanka dagaalka soomaaliya ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya shir jaraa-id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda riddada ayuu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fashilka amni iyo midka siyaasadeed ee ay dhex muquurinayso xukuumadda riddada shariif murtad ayuu ugu horeyn walaac xoogan ka muujiyey taqadumka ay sameynayaan mujaahidiinta isaga oo qiray in mujaahidiintu dib u qabsadeen goobihii cadowga kusoo galay duulaanka ashhadalla diriirka ah wuxuu sidoo kale tilmaamay inay waajahayaan xaalad khatar ah hoggaanka dagaalka somaaliya ka socda ayuu sheegay inay la wareegeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab shariif murtad madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa hogaanka riddada ku eedeeyey inuu sidoo kale ku fashilmay siyaasadda isaga oo dhanka kale tilmaamay in madaxda riddada ay ku mashquulsan yihiin sidii ay mar kale weerar ugu qaadi lahaayeen maamulka riddada axmed madoobe hadalkan kasoo yeeray murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xili kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ashahadala dirirka ay waajahayaan xaalad qoobgariir ah kadib markii ciidamada mujaahidiintu bilooyinkii lasoo dhaafay ay la wareegeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu fureeyey macadka khadiijatu bint qoylet ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayadii jubbada dhexe cismaan axmed uugow ayaa faahfaahinaya munaasabadda oo ahayd mid si heersarah loo soo diyaariyey ujeeddadeeduna ahayd furitaanka machad ayaa lagu qabtay magaalada jilib kaasoo furitaankiisu ay ka soo qayb galeen dadyow kala duwan machadka oo ah khadiija binti quwaylad laguna wax baro haweenka ayaa inta badan waxa uu xarumo ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah munaasabadii furitaanka machadka dadkii kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaaxid machadkan iftitaaxiisa khadiija bintu quwaylid oo maanta halkaa laga furaa gabdhaha daaciyaadka runtii waa khayr weyn oo soo kordhay oo bulshadii ummadda u soo kordhay loona baahnaa waxaa la og yahay adduun iyo aqaraba waxaa lagu liibaano oo liibaantaana faro u ah waa cilmiga weliba gabdhaha in macad gooni loo diyaariyo waa arrin aad u weyn waxaan leenahay runtii gabdhuhu haa faa'iidaysteena jaanis badan baa jira wasaa'il badan baa jira tamkiinaad badan baa jira markii loo firi waaga hore markii wax la baran jiray iyo dee hadda xilliga aan joogno runtii waa shataana maa baynahumaa maanta macallimiintii baa lagu diyaariyey makaankii baa lagu diyaariyey marka waxaa la rabaa runtii inaan ka faa'iidaysanno sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqay furitaanka machadka khadiija xaruntiisa magaalada jilib waxaan u fadhinaa xaflad furitaan oo ah machadka khadiija binti quwaylid ee degmadan jilib machadkaanu saa dareemaysaan horeba degmadan wuu oga furnaa wakhtiyuu soo qaatay fatro waxaa ina soo martay marka kala go'a haddana waxaan go'aansannay dib inaan u noolayno macadkii iyadoo aad ogtihiin dee gobolka aan joogno wilaayadan jubbada dhexena degmooyin kale macadkan wuu ka furan yahayoo wuuna shaqeeyaa waana macad loogu talagalay muddo afar sano ah waa wakhti kooban inuu shaqeeyo hadduu ilaahay idmo fatrada koowaad fatradan ilaahay idinkii waxaa loogu talagalay muqarar loo dejiyey ciddii ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaro nasiib u yeelata waxaa la rabaa meesha markay ka qalinjibiyaan oo ka soo baxaan gabar walba inay isku filnaato macalimad inay noqon karto daaci noqon kartaa la raba oo ummadda ilaahay diinkiisa ugu yeeri karta dadka muslimiintana ay waxbari karta qaar ka mid ah haweenkii loo furay machadka ayaa iyagana ka hadlay munaasabadda soona dhoweeyey machadka cusub ee loo furay waxaan ku faraxsannahay machadka daaciyaad noola furay alxamdulilaah waxaana ilaahay ka rajaynaynaa kuwii ku qalinjibiyo oo kusoo guuleysto oo ilaahay ku anfaco adduunye iyo aakhiro ilaahay inuu naga dhigo berina ummadooda wax gaarsiiyo intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allah ilaahayna hanagu sugo intii noo soo diyaarisana adduun iyo aakhiro allah ka abaalmariyo kamid ah ardayda kasoo haleysay macadka khadiija binti quweylaad dicdaad daaciyaad insha allah waxaan rajeyneynaa inaan ka yoolgaarno waxbarashadeena hadafka higsaneyna wuxuu yahay inaan maalin maalmaha kamid ah aan ka qalinjibino inaa juhdigan ku bixinayna annagana dadka aan sii gaarsiino dacwada inshaalla gabdhaha guryaha fadhiyana waxaan leeyahay soo haleelaan dacwadan machadka khadiija ayaa waxa uu soo saaraa haween daaciyaad ah kuwaasoo iyagana macalimaad ka noqda goobaha waxbarasho ee gaar ku ah haweenka mahadsanid cusmaan maamulka islaamiga degmada bu'aale ayaa dowlad sharci ah u qabtay ganacsatada degmadaasi cajaam carafaad ayaa warbixinta warkan haya waxay ahayd dowra sharci oo socotay muddo afar maalina taasoo loo soo gabagabeeyey ganacsatada degmada bucaale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe intay socotay dowradan aqoon kararsiga uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee degmada bucaale waxay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo sharciga sida towxiidka beeca jihaadka iyo duruus kale oo muhiima ganacsatadii dowrada soo dhammaysatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen aqoontaay kororsadeen muddada ay duruustay qaadanayeen iyagoona dhanka kala codsaday in loo soo celceliyo dowraadkan aqoon kororsiga ah alxamdulilah waxaa halkan maanta oo yoomul jumca noogu soo gabagaboobay dowro socotay afar maalmood dowradaasoo loo qabtay ganacsatada degmada bu'aale waxayna ku saabsanayd oo shicaarkeedu ahaa wa axalla allaahu albayca wa xarama alriba duruus fara badan baana ku qaadanay oo culimo fara badan oo kala gedisan jazaahum allahu khayra ay noo jeediyeen towxiidka ugu horeeyo al-ikhlaas walmutaabacatu nebiyi sala allahu caleyhi wasalam ay ku xigtay bayca iyo arkaantiisa baycu salaf oo si gaara isaga farta loogu fiiqay oo insha allahu tacaala si fiican loo tarkiisiyey difaacu nebiyina maxamed sala allahu caleyhi wasalam ayaa ka mid ahaa intaas oo duruus ahaan ku soo qaadannay ilaahay baan uga mahad celinaynaa humma culammadii hawsha iyadaa noo haysayna waan u mahad celinaynaa sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa wilaayadanada muxaafadada bu'aale iyo khaasatan bahda iclaamka iyaguna waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan isla qaadanay awaamiir ka soo baxday muxaafadada ama degmada bu'aale oo ah in magaalada la qurxiyo waxyaabaha magaranaysaa ee dhibka ummadda u keenayo laga nadiifiyo makaanulmusallaha la hagaajiyo dowladda marka si nidaam ah oo wanaagsan oo micnaha tawjihaysan oo dadka muslimiinta anfacaysa ay noogu dhammaatay oo waxaan codsanaynaa weli mar walba si raatib ah in dowladaasi loo soo celceliyo waxaa waaye qofka muslimka ah qalbigiisa sidii dhaladii oo kale loo tirtiro la baraarujiyo ganacsataduna waa mixwarkii yacnaha bulshada dhaqaalihii haysay waxyaalo badan baa ka qaldami kara marka maadaama oy sidaa ay tahay waxaan codsanaynaa bil kasta in dowladan loo soo celceliyo aadna looga hadlo waxaan aad iyo aad u jeclaanaynaa in mar walbana loogu soo celceliyo cilmadu waana daba taagan tahay mar walba ganacsiga way fiiriyaan way ogaadaan mar walba wixii qaldan wixii kale dowladda waxaan codsanaa inna loogu soo celceliyo mar walba sidaan oo kalena lasoo tago boorkana looga qaado waa jecelnahay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilayaadka islaamiga ayaa sidoona kale oga faa'iidaysta dowraadka sharciga ah ay qabanayaan maamulada islaamiga taasoo ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanida cazaam ugu dambeyntii munaasabad lagu xirayey dafcadii koowaad xalqaad diini ah oo muddo sanadaa socday ayaa ka dhacday mid ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxamed ayaa si amaqaadaya waxay ahayd munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalaqaad diini ah oo muddo sannadah ka socday deegaanka ceelkooxle ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda xalaqaadkan ayaa ka socday masjidka jaamica ee deegaanka iyo sidoo kale madaarista ceelkooxleh waxaana ka faa'iidaystay dumar iyo sidoo kale dhallinyarada deegaanka waxaana hadda lasoo gebagabeeyey dufcadii koowaad ee xalaqaadkan xafladda lagu soo gebagabeynayay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada ugaaska beesha maxamuud hiraab waxgarad nabadoonno iyo ardayda xalaqaadka cilmiga iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha sidoo kalena ahaa macalinkii xalaqaadka cilmiga ah ee muddada sanadka ka socday deegaanka ceelkooxle ayaa ka warbixiyey xalaqaadka diiniga ah iyo sidoo kale duruusta lagu qaatay awalan waxa weeyaan dugsiga waxbarashada waxaanu u bixinay macallin maxamuud gargaduud oo dadkaanu ay wada yaqaanaan wixii qur-aan hadda magaaladan iyo deegaanadan runtii yaqaana ama dadka bara ama bartaba asiga ay ku abtirsadaan dugsiga wuxuu ka kooban yahay laba dufco ayuu ka kooban yahay waxaa halkaa lagu qaadanayay culuumta shareecada ah iyo luqada carabiga waxbarashada inteeda ugu xooga badan luqada carabiga iyadoo markaa lagu hadlaayo iyadoo qawaaciddeeda ay tahay intaasoo dhanna waa la qaatay sanadkan koowaadna waxaan ugu talagalnay duruusta carabiga inaan xoogga saarno si ay ugu fuudaato ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay fahmaan intaas kadib ardayda ka faa'iidaystay xalqaadkan socday muddada sanadka ah ayaa madasha ku soo bandhigay duruustii ay muddadaasi qaadanayeen iyagoo bulshadii soo xaadirtay u muujiyey inay wax badan ka faa'iideen فنحن أبناؤكم في مدرسة معلم محمود بعل قهلة سعداء بكم ونقول لكم مرحبا بكم بأيدي مفتوحة وقلوب محبولة وصدور مشروحة ونرجو لكم من الله سعيا مشكورا وذنوبا مغفورة وجهودا مأجورة غير مأسورة majmuucada ummilmu'miniina ummi salama ayaan ku bilaabaynaa waxaan rabnaa inay yidhaahdaan luqada carabigu waa mid sahlan اللغة العربية سهلة si saxa ayay uga jawaabtay majmuucada ummilmu'miniina caaisha waxaan rabnaa inay yidhaahdaan luqa carabiya ay ku sheegaan caanaha ayaa ka fiican sheexa اللبن أحسن من الشاي si saxa ayay uga jawaabtay majmuucada ummilmu'miniina ummi salama waxaan leenahay waa maxay caafimaadku luqad ahaan caafimaadku luqad ahaan waa jiro la'aan waa macno oo sax ah gabdhaha ummilmu'miniina caaisha waxaan leenahay waa maxay caafimaadku cilmi ahaan
caafimaadku cilmi ahaan waa eray macnihiisu yahay daaweynta cudurrada jirka iyo nafsiga
waayahay majmuucadaas si saxa ayay uga jawaabeen ugu dambeyntii ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba ayaa madasha ka jeediyey kelmad uu kula dardaarmayay ardayda dalabatulcilmiga ardada nuuc walba isugu jirta dhammaantood maanta waa soo dhoweyhaynaa waana u duceeyaha oo waxaan leeyahay diinka aad barateen mid naafac la allaha idinkaga dhigo waadna farax gelideen waxbarashadiinnii oo qiimo badan baad miiska soo saarteen intii hore u sii socotaa oo gadaal ilaahay u xilnaa allah nagu daraan leenahay dadka dhammaan waxaan markaa si guud haddana u leeyahay qaryada iyo intii maaragta codkeena maqli doonto oo dhan waa in dadka wax la baro aan waxbarashada wadagelinno oo aan cadowga ka reebanno oo haddii alla idankeeda leeyahay labada gacmood aan ismu geyno munaasabadan ayaa ku soo aadaysa xilli wilaayada islaamiga ah ay si dardar leh uga socdaan xalaqaadka diiniga ah ee darbatulcilmiga ay ku baranayaan culuumta kala duwan kuwaasoo bulshada ku dhaqan wilaayada galgaduud ay si weyn uga faa'iidaysanayaan mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waa ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu